maamulka degmada gurceel oo ku horeeya gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin xogayaha hay-ada dowlada hoose bashir maxamed salaata iyo talisyada booliska nabad sugidda militariga iyo gudoonka maxkamada degmada ayaa lamadii maalmood lahadhaafi shira wada talado eeyo unka weeranga dhalinyarada iyo bilaanta degmada iyo odayaalka dhaqanka shirkunya waliba usadawa dareere qeybo kale ee shirkii hora oo lankuweeriga qeybo bulshada uuse quseeya in bulshada katala dhiibadana xalinta arrimo amniga ee kadhiyo waa degmada agaasimaha warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ee dowlada hoose ee degmada gurceela iyo faahfaahiinku biya wada taladowka maalmoonku dareere xarunta dowlada hoose ee degmada gurceela maamulka degmada guriceel oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada faarax cabdi macalim ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday la tashiyo amni oo ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa buuqa iyo is-abaabulka qabaa'ilada ee yimaada markaa dhacdooyin ka dhacaan degmadan guriceel shirarkan la tashi ayaa uu maamulku la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada culimada dhallinyarada ururada haweenka iyo aqoon-yahanada shirarkan ayaa soo bilowday soddonkii bishiina dhaaftay ee juun intii shirarkani ay socdeen ayaa ay cuqaashu ku taliyeen inaan la dhayalsan karin shirar nuucanah waxa ayna sheegeen inay tahay in muddo la wado shirarkan si nuxur fiican ay u yeeshaan qodobada ka soo baxayaahi taasi oo ka dhigan inaysan dhoweyn bardhamaadka arrintan masiiriga ah dhanka kale gudoomiyaha degmada ayaa wada dadaallo kor loogu qaadayo wacyiga bulshada ku dhaqan degmada gurceel iyo nawaaxigeeda isaga oo ururo wacyigelineed howlgeliyey ugu dambayn maamulka degmada ayaa ah mid faham buuxa ka haysta la tacaamulka xaaladaha amni mid kumid ee dhallinyaradii a ku qaybgaliya kulanka oo maamulka kubeeriya dhallinyarada maase kacabiranga midnimada iyo muhiimada iyo weliba sharaxad gubiyaya muhiimada iyo midnimada dowlada iyo englata kulanka kureeda midnimaana ka fiicanoo mar haddaad nabad weysid maba seexo kartaanba dhallinyaro waxaan isku wacyigelaynaahu waa midnimada marka midnimadiina waxaan rabaa inaan qeexo micnaha ay leedahay mid yarood micnaheeda matelaad ka heshaan baan idiin muujinayaahe maqlow waana ku qaata maalka yaalla adduunkuo manaafiicda laquutaa malabkaa u macaano waa markhaati madoonta midnimaana ka fiicanoo mar haddaad nabad weysid maba kuu dhadhamaayo markaad soof dhaqanaysoo miyiga baad ka dhammaadoo maalinguul iyo hadhaankoo maqaarayda la doonsho macluumaad lagu siiyo madarka u wanaagsan midnimaana ka fiicanoo mar haddaad nabad weysid maba daaqi kartaan markaad joogta magaalo micnaa layska rabaahe maarayna noloshaada mashruucaad ku dhaqaaqdoo maalmeedkaada kafeeya macaashkaa ugu roon midnimaana ka fiicanoo mar haddaad nabad weysid maba doono kartaan midnimaana ka fiicanoo mar haddaad nabad weysid maba seexo kartaanba waxaan rabaa marka dhallinyaro waxaan ka hadlaynay waxaa waaye sideen ku helaa midnimo aniga taas maasadaas markii laga soo tago waxay igula jirtaa in la sameeyo waxa wax ka dhacaan afar iyo labaatanka saac waa dhallinyaradii waxa social media wax dhiga waa dhallinyaradii dhallinyaraduna inteenaan iyo intoo kaloo maqan waayo waxaan rabnaa marka inaan uga shaqayno wacyigelinta la sheegay sidee lagu hela adi ruuxeeda guddi la yidhaahdo guddiga wacyigelinta iyo midnimada in la dhiso wax kastoo ama social ka yimaada ama si kale ku yimaada in guddigaasu ka shaqeeyo